mahadsanid xuseen adiga iyo bahda v o a sida aada news ku maqasheen magaalada edmonton waxaa ka dhacay maaragtay arrin nasiib darro ah ayaa waxaa wiil lagu dilay midna lagu dhaawacay magaalada edmonton gaar ahaan qeybta nooradka wiilashaa waxaa dilay wiilal abaabulan oo dhalinyaro ah sida la sheegay oo la soo kor istaagay xabad labada wiil oo gaari ku jira sida booliiskuna ay sheegeen wuxuu ahaa weerarkaasi weerar abaabulan oo qorshaysan marka labada wiil ee soomaaliyeed midna wuxuu ku dhintay isla goobtii kii kalena iminka waxaa lagu daweynayaa cisbitaal ka mid a cisbitaalada ku yaala magaalada edmonton saasaa wax u dhaceen waa tahay jamaal ilaa iyo hadda ma la ogyahay cidda falkaasi geysatay ee wiilkaasi dilay ee kan kalena dhaawacay
xuseen ilaa haddeer lama qaban lamana oga dadkii falkaa geystay ee dilay wiilasha soomaaliyeed sababta ku kaliftayna ilaa haddeer la garan maayo laakiin sida boliisku ay noo sheegeen nimankaa dilay wiilashaasi wuxuu ahaa dagaal ama maaragtay diliin qorshaysan oo ay kusoo tala galeen oo ay daba socdeen oo marka ay ogaayeen wiilashaasi meesha ay joogeen marka haddaan kuusoo koobo ilaa hadda lama qaban lamana oga cidda ka dambeysay dilkaa iyo sababta ay u dileen marka dil sidan oo kale loo geysto dhalinyarada soomaalida laamaha amnigu waxay sheegaan inay baaritaan wadaan balse inta badan baaritaankaasi wax natiijaha kama soo baxdo arrimahaasi wax ma iska weydiiseen jaaliyad ahaan
tan iyo shan iyo tobankii sane ee ugu dambeysay arrinkan dadkan dhalinyarada soomaaliyeed ee la leynayo way jirtay hay-adaha amniga ee gobolkan deganaa sidii la doonayay wax ugama qaban hadday tahay soo qabasho dadkii falalkaa geysanayey hadday tahay baaritaan rasmiya oo lagu sameeyo kiisaska runtii qawad badan baanu ka qabnay haddaanu nahay jaaliyadda ku dhaqan gobolkan ama magaaladan in badan baanu maaragtay kala hadalnay hay-adaha amniga iyo madaxda gobolka iyo degmadaba arrinkaasi in maaragtay fiiro gaara loo yeesho laguna bixiyo juhdi badan laakiin nasiib daro arrimuhuna sidii bay u socdaan runtii wax kasoo horeynayana ma aragno inta dhalinyaro la dilayna boqolkiiba sagaashan lama helin wixii dilay markaa nasiib darro jirta weeye xuseen oo arrinkaas ugu dambeyntii jamaal dhibaatooyinka dilalku waa ay soo noqnoqdeen haddii ay noqon lahayd gobolka alberta oo edmonton ay ka tirsan tahay iyo weliba gobolka ontario soomaali badanna ay degan tahay marka sidee soomaalida canada gaar ahaan kuwa alberta iyo edmonton isaga kaashan karaan joojinta arrinkan xuseen arrintani waa arrin jirta jaaliyadda halkan degan alberta ama edmontonna ay aada uga walaacsan yihiin in badanna isaga yimaadeen bal sidii arrinkan loo wajihi lahaa runtii dadaal naguma yara haddaanu nahay hogaamiyayaasha bulshada iyo waalidiinta iyo maaragtay dad kale waxgaradka ah runtii waanu isku daynay waxaanu u sameynay dhalinyarada barnaamijyo fara badan hadday tahay shaqo abuur hadday tahay sportska hadday tahay maaragtay qur-aanka iyo seminariska iyo muxaadarooyinka oo masaajidada lagu xidho waxyaalo fara badan baanu isku daynay inaanu u samayno xataa waxaa jira jaaliyadda halkan edmonton degan ama canadaba inay caruurtooda si ay u badbaadiyaan dalkii hooyo geeyaan oo waxa loogu yeedho dhaqan celin ay ku sameeyaan wadamada carabta iyo wadamada islaamka ay geeyaan marka dadka halkan jooga ee jaaliyadda soomaalidu dadaal kuma yara laakiin waxaa ka xoog weyn bay-aadan ay ku jiraan